midda koowaad waxaa weeye in waktiga yare waktiga hare oo aada u yar in qowlihii lasoo qabtay ee qowlihii hadda iyagu horey ay soo qabteen ay horey u socdaan iyagoo aan xagka dunida sidaas darteed xubno dhowra oo hayay wasaaradaha muhiimka ah waan soo celiyey si aysan howsha xagka dowgalin taas waxaan la daleenahay waktiga waa yaryahay howshana hortaala noo baaxan tahay waxaan u ballanqaaday ummadda inay jiri doonaan lix saabtan golaha wasiirada iyo hay-adaha dowladda oo dhan sida ay shaqada u gutaan iyo sida ay ummadda ugu adeegaan waxaan rajo badan ka qabaa in xildhibaanadu aan ka codsanaya inay ansixiyaan xukuumaddan maadaama marxaladda aan marayna ay tahay marxalad aada u adag waktiguna aada u yaryahay wax badan oo maanta yacni nahor yaalla awgeed in runtii ay xildhibaanadu yani gacan nagu siiyaan nala qaadaan